بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث ورثة يددك نحلك إسكالي قيبه ده باعتبار نوع الإرث مركي الله فيريو نحلك النوع عيسى iyo nuucay wax ku dhexlaayaan iyo qaabkay wax ku dhexlaayaan waxaan ku soo wada jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi alfaraa'id waxaan halkan ku guda gelaynaa wax ku saabsan markaan ka soo baxnay mawaanicu lirfi ayaa shiikhu wuxuu ka hadlay wax ku saabsan aqsaamu lwaratha warahada waxaa la yidhaha dadka dhaxalka iskale wax dhaxla qaybahooda siyaabo badana loo qaybiyaa ee biictibaari nawci lirfi waay markaan qaybtaan la qaybin ahay biictibaari nawci lirfi markii loo fiiriyo irfiga iyo dhaxalka ay dhexlaayaan nooca ou yahay nooca ou yahay ma farado ama casaba waa maxay wuxuu yahay wuxuu yidhi marka shiikhu yanqasibu lwarahatu biictibaari nawci lirfi alaaata aqsaamin ay ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ay u qaybsamayaan warahadu markii la fiiriyo irfiga iyo dhaxalkooda noociisa markii la fiiriyo saddexda qaybood waa maxay waariiina bilfardi wwaariiina bاtacصiibi wwaariiina bاraximi saddexdaas waa waariiina biاlfardi kuwa farad wax ku dhaxla oo ahlulfuruud ah iyo waariiina biاtacsiib iyo casabo kuwo wax ku dhaxla iyo waariiina wawaariiina iyo kuwo wax ku dhaxla biraximi raxim wax ku dhaxla saddexdaasay u qaybsamaayeen falwaariuuna biاlfardi kuwa dhaxla oo wax ku dhaxla faradka wax ku dhaxla man irhuhum muqadarun bijuz'in man irhuhum waa ay aladiina kuwii irhuhum dhaxalkoodu muqadarun uu yahay mid la jaangooyey bijuz'in qayb lagu jaangooyey wax gaar ah lagu jaangooyey kanisfi juz gabola lagu jaangooyey ka nisfi oo kale nisfi iyo xoolaha bar ayaa loo qadaray oo loo jaangooye iyo warubuci iyo xoolaha afar meelood meel ka mid a iyo wahumuni xoolaha siddeed meelood meel ka mid a iyo wahuluthaini iyo xoolaha saddex markii loo qaybiyo laba meelood oo ka mid ah iyo wahuluthi iyo xoolaha saddex markii loo qaybsho meel ka mid ah iyo wasudusi xoolaha lix markii loo qaybiyo meel ka mid ah wuxuu rabaa shiikhu inuu noo sharaxo alwaariuuna bifardi yaa la yidhi alwaariuuna bifardi waa maxay fardiguna muxuu yahay marka wuxuu ku yidhi alwaariuuna bifardi man irhuhum muqadarun waay irigooda iyo dhaxalkooda ayaa qadaran oo jaan go-an bijuzin uunu ku qadaran yahay juz iyo gabal ka nisfi oo kale waxbaa lagu jaangoynaa waxaa leeyahay qofkaasu xoolaha meydka wuxuu ku leeyahay intaas barkood saddex dalool meel saddex dalool laba meelood siddeed markii loo qaybsho qayb ka mid a lix markii loo qaybsho qayb ka mid a qofku waa xadidan yahay waa xadidan oo jaango ana loo sheegaa waa ahlulfuruudka kuwaas marka waxaa la yidhahda alwaariuuna bilfardi wax muqadarahoo la yaqaano sharcigu jaangooy ayay wa ay ka qaadanayaan xoolaha waalwaariuuna bitacsiib kuwa casabanimada wax ku dhaxlana man yariuuna waa kuwa meydka dhaxlaaya bilaa taqdiirin taqdiir la'aan jaangooye la'aan qadarid la'aan waxbay leeyihiin dhaxalay leeyihiin laakiin la dhihi maayo nusay xoolaha ka leeyihiin uluay leeyihiin rubucay leeyihiin umunay leeyihiin la dhihi maayo lagamana wado macnaheedu bilaa taqdiirin xoole aad u fara badan iska qaadaayaan lagama wado inay wax yar qaataan waa suurtagal laakiin waxaas yarkaahu wax nus ku jaan go-an ulu ku jaan go-an rubuc ku jaan go-an umun ku jaan go-an maaha umun ku jaan go-an maaha xooluhu intay leegyihiin maala waxaa laga yaabaa hal qof inuu iska qaato intay rabaana la ekaadeene ama waxaa suurtagal ah in la yidhahdo lidakari milu xadi luntayayni ha loogu dhufto ha loogu dhufto intay leegyihiin madaxoodu wixii marka ugu soo aada ayay qaadanayaan iyadoo nusna la sheegin rubucna la sheegin khumusna la sheegin sudusna la sheegin saas waa marka alutacsiibku waxay wax ku qaataani waalwaariuuna biraximi alwaariuuna biraxim raxim kuwa wax ku dhaxla qaraabanimada kulu qariibin yunazalu mansilata dawi lfardi aw itacsiibi ayaa la dejinaa walaysa waarian bihimaa binafsihi kuwaan horaan usoo marnaa umalayna dawru raxim wax ma dhaxlaayaan mase wax dhaxli maayaan khilaafaa ka jiri culamada qaar waxay dhahayeen waxba ma dhaxlaan wujuuduhumna ka cadamihim waayay dhaheen qaarna waxay dhaheen waxbay dhaxlaayaan markii la waayo wax farad wax ku dhaxla la waayo ama casaba wax wax ku dhaxla la waayo intaas markii la waayo waxa ku xigaahay baytulmaalka maahane ayaga waayay leeyihin culamada qaarna waa soo marro baytulmaalkaa la siihay leeyihin xoolaha culummada laftirkooda baytulmaalkaa la siiha ay yidhahdaan mararka qaar waxay leeyihiin haddii baytulmaal muntadima la waayo oo amiir caadiluhu oo u taliya haddii la waayo dadkaana lagu soo celinaa dawruraximkan iyo uluraximkan iyo dadkan qaraabada ah ayaa lagu soo celinaa xoolihii dhahaya markaasi xoogaa waa usoo laabanayan madhabkaanay mar labaad usoo laabanaya waxaa soo haray see iyaga wax loo dhaxashiinaa ayagaas haddii la yidhaho waa la dhaxashiinaa dhaxalay leeyihin haddii la yidhaahdo see dhaxalkoodu waa maxay dhaxalkoodu waa maxay gabadha gabadheeda dhexalkeedu waa maxay gabadha walaashaa dhashay ama wiilka walaalsha walaashaa dhashay walaalka meydku dhalay dhaxalkiisu waa maxay maxaa la siinaa dadkaas abtiga maxaa la siinaa habaryarta maxaa la siinaa dhaxalkoodu muxuu noqonaa sidii loo dhaxashiilahayaa waxaa la iskugu khilaafay wax aad u fara badan iyo khilaaf aad u dhib badan waxaa ka mid a marka raggaas arrintaa isku khilaafay rag yidhi la yidhaahdo ahlu tanziil la yidhaahdo madhab madhab la yidhah madhabu tanziilaa jira waxay leeyihiin qof walba waxaa la dejinaa booska cidda ay ku soo dhowaatay cid walba oo raxim wax ku dhaxlaysa oo dawir raxim ah haddii dhaxal la siinaayo markii dhaxalka la siinaayo waxaa loo fiirinaa cidda ay ku soo dhowaatay oo meyd ku soo gaartay cidda ay meydka ku soo gaartaa loo fiirinaa ciddaas ay meyd ku soo gaartay booskeediiyo joogi maalan maalan bintulbinti waay waa bintulbinti bintulbinti ma dhaxalay laheyd awal hore mase waa min dawil arxaamiyay ka mid aheyd haddii marka laga dhigo mid dhaxale laga dhigo oo la waayo dadkii kale la waayo iyadu ay joogto ayada booskeen keenaynaa booskii hooyadeed oo bin gabadha aheyd booskii gabadhay wax ku qaadane booskii gabadhay ku qaadane maydka walaashihiis gabadhii ay dhashay ama wiilkay dhashana haddii inta kale la waayo xaguu soo istaagaa gabadhii walaashiis aheyd hooyadiis booskeeduu istaagaa canugaas qof walbaa huu meeshii cidday ku soo dhowaatay booskeedaa la dejinaa haddii marka ciddaas ay ku soo dhowaatay ay ahayd cid casaba wax ku qaadata ayaguna maxay wax ku qaadanayaan markaas casabay wax ku qaadanayaan hadday ciddaasu ay ahayd cid farad wax ku qaadatana maxay wax ku qaadanayaan faradkii wax ku qaadanayaan calaa kullin qofkaas wuxuu ka dhigan yahay qofkii ou booskiisa joogay qofkii yacni uu ku soo dhowaaday uu meydka ku soo gaaray ayuu ka dhigan yahay qofkaas markii wax la dhaxashii tago markii wax la dhaxashii tago qofkaas uu ka dhigan yahay dhahaan wixii sinma oo wiilal iyo gabar ah wiilal iyo gabdha ah oo sinma see la yeelaa culammada qaar waxay leeyihiin lidakari milu xadi lunhayayni yaa loogu dhufanaa qaarna waxay dhaheen maya waxaa la leeyahay maadaama ay raxim iyo qaraabanimo wax ku dhexlaayaan madax kow madaxa laga tirinaa labkii dhadigu waa isku xoolo sida ilmaha walaalaha xagga hooyada ka yimidba markii wax la dhaxashii tago dhaxalkoodu sida noo imaan doonta uu sinan yahay wiilkii gabadha loo sinaayo ayaa iyagana saasoo kale maadaama ay qaraaba yihiin aa wiilkooda iyo gabadhooda hadday sinan yihiin loo simaa oo aan lidakari milu xadi lunsayayni aan la lahayn waa masale calaa kullin khilaafkoodu badan yahay wuxuu ihi marka shiikhu walwaariuuna biraxim kullu qariibin waa qariib walba qaraabo walba oo yunazalu la dejinaayo mansilata dawilfardi booskii midkii faradka u saaxiibka ahaa aw itacsiibi ama casabannimada u saaxiibka ahaa booskiisa la dejinaayo waa markii iyaga la waayo kuwaas booskooda la dejinaa kii marka ahlu farad booskiisa la dejiyana faradoo wax ku dhaxlaa kii mid casaba wax ku dhaxlaa booskiisa la dejiyana casaba wax ku dhaxlaa iyo tacsiiba wax ku dhaxlaa walaysa aanan ahaanin waarian bihimaa labadooda mid wax ku dhaxlaa aan ahayn walaysa waarian bihimaa bihimaa xaggee loo celaa damiirka sannaha ah bilfardi iyo watacsiib wax ku dhaxli mayd se dhaxalba ma lahayn markii hore walaysa waarian bihimaa labadooda ku dhaxli maayo binafsihi iskiisa ugu dhaxli maayo in dadkii loo jaangooyo arrintan loogu talagalay ou yahay oo asalka ahay maaha wuxuu ku dhaxlaa maanta ee wuxuu ku dhaxlaa waa maxay ayagiyaa la waayey weyntii ayaga la waayaa aa isaga lagu keenay boosk booskoodii saasuu ku yimid marka markii hore mid ahlu casaba iyo farad mid wax ku dhaxla ma uusa ahayn oo dhaxalba marka hore loogu talageli maynin laakiin markii la waayey wax ahlu furuud ah iyo ahlu casaba ah oo meydka qaraabadiisii ah markii la waayey kadibu isagu wuxuu soo istaagay oo xoolihii meel kaloo la geeye la waayey ayaa isaga dhaxalka la siinaa waxaana lagu dhaxashiinaa cidda uu ku soo dhowaaday waxa ay ku dhexlayda wax hadday farad wax ku dhexlayday faradaa lagu dhaxashiinaa hadduu tacsiib wax ku dhexlaysay tacsiibbaa lagu dhaxashiinaa wاlwaariثuuna biالraxmi kulu qariibin waayo yunaزlu la dejinayo mansilata dawir اlfardi aw الtacsiibi walaysa waariثan aanan ahaanin bihima mid wax ku dhaxla labadooda wax ku dhaxlaaya yacni faradka iyo tacsiibka binafsihi iskiisa ugu dhali maayo iskiisa ugu dhali maayo laakiin meel kale uu ka yimid intaas waa la fahma soo maa intaas waxuu uga dan leeyahay shiikhu waraثadu inay u qaybsanto biictibaari nawci اlirثi saddex qaybood waariثiina biاlfardi iyo waariثiina biالtacsiib iyo waariثiina biالraxim asxaabu اlfuruudi wa miqdaaru nasiibi kuli waariثin asxaabu اlfuruud halkaana waxaan ka guda gelaynaa haddii a la yidhaahdo dadka iyo si dadka wax dhaxla oo faradka wax ku dhaxla iyo kuwa casabada wax ku dhaxla iyo cid walba si gaar ah waxa ay wax ku dhaxle iyo intay qaadane wuxuu ku hormaray sheikhu markaa asxaabu lfuruud dadka faradka wax ku dhaxla iyo wa miqdaaru nasiibi kulli waariin iyo waari walba iyo mid walboo wax dhaxla oo dadkaas ka mida inta intuu dhaxlaayo intuu qaadanaayo xoolaha u ka qaadanaa nus iyo ulu iyo rubuc iyo waxay yihiin si guud marka wuxuu u sheegay asxaabulfuruud inta ay yihiin kadibna xabad xabaduu u gudagalay sidii guud wuxuu yidhi asxaabulfuruudi casharatun farad waxa wax ku dhaxlaahi waa toban qofood toban nooc waa azawju kan koobaad azawju waa zawjku waa maxay waa ninka ninka waa azawju haddaad mar maqasho waxa dhintay waaye ma dhadigaa mase waa lab waxa dhintay الزوج wax dhaxshiyaha wax qaadaha haddaad maqasho waxa dhintay yihiin zawjaa dhimata zawja dhadig waa waxa dhintay wazawjatuna waa cagsigiisa azawja haddaad maqashana yaa dhintay ninkii yaa dhintay asaa yaa taalla meesha waayahay wاlummu waa hooyadii walabu wاlabu aabbihii wاljaddatu hayaydii wاljaddu awowihii wlbanaatu gabdhihii gabdhahan yaa dhala laakiin meydkaa dhala haa wa banaatu libni iyo meydka wiilkiisa ama wiilashihiisa wax ka miduhu canugow dhalay yani wa banaatu libni gabdhaha ibnigu dhalay wiilku gabdhihiisa wاlakhawaatu min gayri ummin iyo akhawaadka gabdhaha walaalaha ah oo meydka walaalaha la ah oo min hayri ummin ah laakiin xagga hooyada aan walaalka hooyo keliya aan walaalka lahayn maxaa soo gudagelaya meesha kuwa ku aabba iyo hooya iyo iyo kuwa ee ku aabbaha keliya wa owlaadu lummi iyo waxaad ku dartaa oo dabamarida qaybta tobanaad ka dhigtaa owlaadu lummi meydka hooyadiis ilmihii ilmihii ilmaheeda ilmaha meydka hooyadiis ay dhashay ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeen waa ku hooyo keliya waa kuwii ku hooyada ah waa meeqo marka intaasi waa toban waaya waxaan qaadanay maanta qaybaha ay u qaybsamaan warasadu markii loo fiiriyo nawci irfihi markii loo fiiriyo oo saddex qaybooda waariuuna bilfardi iyo waariuuna bitacsiib iyo waariuuna biraxim iyo mid walba waxa uu yahay iyo waxaan qaadanay asxaabu lfuruud sida guud inta guuday yihiin meeqaa laga dhigay waa tobanaa laga dhigay qaala almu'alifu raximah ullah miiraau zawj zawjka miiraaskiisa iyo dhaxalkiisa miiraau zawji annisfu aw alrubucu waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi alfaraa'id halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan ahlulfuruudkii mid walba oo ka mid ah waxa uu leeyahay iyo waxa uu ku dhaxlaayo iyo shuruudda loo dhigaayo markuu qaybta intaa la ega uu qaadanaayo waxaa lagu bilaabay zawjkii iyo ninkii ninkii xaaskiisuu dhinto iyo islaantiisu ay dhimato waxa uu ku leeyahay oo dhaxal ah horaana u soo marnay asbaabul irthi markii la sheegayo waxaa ka mid ahaa annikaaxu yaa ka mid ahaa ninku islaantiisa dhaxaluu ku leeyahay oo waa dhaxla dhaxalka uu ku leeyahana waa farad iyo fardun iyo maahane ee casabo maaha casabo ma noqon karo waa min dawil furuudi uu ka mid yahay faradka iyo taqdiirka iyo qadarka loo gooyana waa uun laba qadar laba shay mid ka miduu wax ku dhaxlaa inuu nis qaato xoolaha barkood xoolaha xaaskiisu uu ka dhintay markii laba loo qaybiyo qayb ka mida inuu qaato oo uu dhaxalahaan u qaato iyo xoolaha in markii loo qaybiyo afar qaybood ou qayb ka mida leeyahay ou qayb ka mida uu qaato annisfu aw arubucu labadaas mid ka miduu wax ku dhaxlaa annisfu wuxuu wax ku dhaxlaa haddii aan islaantu aysa ka dhiman ama xaaskiisu uusa ka dhiman farac waarid ah wax farac aho waarid ah wax carruur ah oo iyada ka farcanmay markaysa joogin carruurta iyada ka farcantay waxaa laga wadaa kuway dhashay ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeene ama wiilasho wiilasheedu ay sii dhaleen kuwaasaa waxaa la yidhahdaa farac farac waarid waa wixii ayaga waa faracna waa ka yihiin dhaxalkeedana waa leeyihiin waxaana kaloo shardi ah inaan maanic min almawaanici uusan ku qumin oo haddii maanic min almawaanici uu ku qumo mawaanicda aan soo maraynin mid ka midu hadduu ku qumo faracaas gabadhu ay dhashoy ka tagtay matalan wiilkeediyaa jooga laakiin hooyadiisuu dile hooyadu asagayba sababsatay farac ma yahay mase farac maaha waa farac laakiin maxaa ka maqan waarisnimadiiaa ka maqan oo maanica ku qumay kaasoo kale wujuuduhu waa ka cadamihi waxba kama qaadi karo odaga marka waa in markii wax farac ah oo waarid ah aysa joogin oo gabadho ka farcanmay waxaa la leeyahay ninkii waxuu qaadanaa xoolihii nusuu qaadanaa bar baruu leeyahay xoolaheedu intii rabaana la ekaadeena labaa loo qaybinaa qayb ninkaa iska leh marna wuxuu ku dhaxlaa rubucuu wax ku dhaxlaa afar markii xoolaha loo qaybiyo uu qayb leeyahay rubaca iyo nuska yaa badan nusfigaa badan afar markii loo qaybiyo mar qayb qeedanaa markaasuna waa haddii gabadhu ay ilma leedahay ilmahaas ama asaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhasheen ilmahaasu ha noqdeen waxay dhaheen culamada qaar ilmahaasu ha noqdeen ilmo xalaal ku dhashay ama ilmo xaaraan ku dhashay hadday rabaan ha noqdeen canugba hadday leedahay ama wiilkeedu canug ou dhalay ou joogo hadduu joogo bes waaye ninkaas waxuu qaadaa ninkeedu wuxuu leeyahay xoolaha markii afar loo qaybiyo ayuu qayb qaadanaa waaya marka shiikhu wuxuu yihi miiraatu zawji zawjka dhaxalkiisa miiraatu zawji annisfu waa nisf aw irubucu ama waa rubuc nin labadaasu wax ku dhaxlaa wax kale kuma dhaxlo nin islaanta uu qabo labadaasu ku dhaxli karaa hadday dhimato in xoolaha laba markii loo dhigo uu dhig qaato iyo xoolaha afar markii loo dhigo inuu dhig qaato wax kale kuma dhaxli karo fa yariu nisfa ninku niska ayuu dhaxlaa bishardi an laa yakuuna lizawjati shardi laakiin waxaa ah islaanta inuusa u ahaanin iyo xaaskiisa farcun waariun inuusa u ahaanin farac waari ah farac ayada ka farcanmay oo waari ah mid ka farcanmona waarieen waa jiraa gabadha gabadheedoo kale waari miya waaria ma farac waaria maa haddii maanic ku qumana farac waaria maa tacliiqi wuxuu yidhi alfarcu lwaariu hum lwlaadu waa owlaadda iyo wa owlaadu labnaa'i iyo wiilasha owlaaddooda wain nazaluu haba degeenoo meeshay rabaan hoos ha u gaareene shardi waxaa ah laakiin inaan sanadka dhadi ku jirinaa shardiah ay hooyadu kusoo gaarayaan idaa lam yakun fiihi maanicun min mawaanici الإرث هدي أن فرعاس أي سكوقم مانع من موانع الإرث هدي مانع من موانع الإرث أكوقمه فرعاس فرع جرمه وحلا ترسايا ماها ترسنا مالها وايا نينكم مركز وحو دحلا هدي ساس أي نقطة وحو دحلا نسو دحلا ويرث الربع نينكو ربع أيو دحلا حولها حاسكيسة بشرط أن يكون للزوجة waxaa shardi ah laakiin inuu zawjada u ahaaday islaanta farcun waarithun farac waarith ah farac iyada ka farcan awlaadeeda iyo awlaadulbaniin meeshay rabaan hoose u gaadheene oo haddana waarith ahoo maanic min almawaanic min mawaanic irirta uusan ku qumin hadday u joogo islaanta dhimatay ninkeedu waxa uu leeyahay rubucuu leeyahay xoolo afar markii loo qaybiyo qaybuu leeyahay hadday afar kun ka dhimato matalan oo dollar wax ilmaana aysan lahayn ninkeedu meeqo qaadanaa meeqo kun qaadanaa meeqo kun qaadanaa afar kun ay ka dhimatee laba kun uu leeyahay haddii hal canug u joogo ama laba canug u joogto awal ilma ay farac waarisi ay ka tagtay ninkeedu meeqo qaadanaa markaas afarta kun meeqo kun qaadanaa hal kun uu leeyahay rubucuu leeyahay ilmahaasna loo shardi maa inay isaga u dhashay iyo inay cid kale u dhashay waa isku mid xalaal iyo wixii rabaan ku yimaadeen anka wax kale iska daayay ibnu zino anka waa soo galahay dhe mithaalu irthihi an-nisfa mithaalu irthihi damiirka xagee loo celinaa irthihi ku jira zawjka mithaalu irthihi zawjka dhaxalkiisa an-nisfa aw dhaxlo mithaalkiisu wuxuu yahay an tamuuta imra'atun haweenay inay dhimato can zawjihaa ninkeedii ka dhimatay iyo wa abiiha aabbaheeday ka dhimatay falizawji waxaa u sugnaaday annisfu walilabi albaaqi inta soo hartana aabba dareersaa inta soo harta waa meeqa laakiin ayaguna waa nisfi kale laakiin isagu wixiisu uma qadaree intii soo hartay waa waa casaba markaan casab ahaan wax ku qaadana marka wax farac waarisa miyaad u jeedin an tamuuta imra'atun can zawjiha ay ka dhimatay ninkeedii iyo wa abiiha aabbaheed farac miyaa jooga meesha aabbaheed farac maaha miyaa mise waa usuushii ka mid yahay وصوشي كمديا فللزوجة نصف وللأب الباقي ومثال إرثه الربع مثال كدحل كيسا ننكو أو دحلايو مركو دحلايو الربع مركو دحلايو مثال كيس وحوياي أن تموت امرأة هويني إني دمته عن زوجها يكدمته ننكي ذي النور وابنها إيو إيو ويل كيدي وابنها إيو ويل كيدي أيه كدمت هويني يا دمته wax dhaxla waxa ka jooga ninkeedii iyo wiilay dhashay falizawji zawjka maxaa u sugnaaday markaan farac waarithaa joogay arrubucu aa u sugnaaday walilibnina waxaa u sugnaaday albaaqi xoolaha inta soo hartay calaa kullin nin waxuu wax ku dhaxlaa zawji nin islaan qabaa islaantii uu qabay hadday ka dhimato xoolaheeda waxuu ka qaadan karaa nus inuu ka qaato ama waxuu ka qaadan karaa rubuc wax kale ma laha casabana ma noqdo taqdiir kalena qaada u maayo wax kale qaada maayo ulus qaada u maayo qumus qaada u maayo sudus qaada u maayo wax kale lala aadi maayo ama waa annusfu ama waa alrubucu annisfu wuxuu leeyahay iyo barka wuxuu leeyahay haddaan islaantu farac waaritha aysan ka tegin hadday islaantu farac waaritha ay ka tagtana meequu leeyahay alrubucu uu leeyahay miiraadu zawjati zawjada miiraadkeedii maadaama ay lab ay isleeyihiin وأسراعينا لبدو الزوج والزوج وأسراعينا ميراث الزوجة زوجة ميراث كيدي سيدا نينكو أسلانتيسا دحلو ليهاي أقبضونا نينكي دحلو ليهاي دو دنتو لبدا إسقباه هو أسلح لايه قرآن صومرن أسباب الإرثية وحا كمدها النكاح نكاح مركا لبدو دو أسلح لايه المتكلي وحا دحل مايو نينكي واسوارقنا سيدا هدي إسلانتيسو دمتو دحل لها أيضو هدي نينكي دو دنتو سيد دحله wuxuu yidhi sheikhu miiraahu zawjati alrubucu aw athumunu ayaduna laba walxaatay wax ku dhaxshaa sida ninku laba arrimood mid ka mida wuxuu ku dhexlaayay labada ay wax ku dhaxsha waa maxay alrubucu aw athumunu alrubucu waa la yaqaanaa waa afar meelood meel ka mida athumunu maxaa tahay siddeed meelood meel ka mida waaye siddeed meelood meel ka mida athumun haddaad maqasho siddeed meelood tobanka faroodoo laba farood la laaba waa siddeed siddeed meelood hal meeloo ka mid ah umunka la yidhaahda labadaas mid ka mid a ayay islaantuna leedahay mid ka mid ah ilaa say ku kala leedahay haddii farac waaria ausan ninkii ka tegin farac waaria ninkii hadduusan ka tegin meeqay leedahay meeqay leedahay arubucu ay leedahay farac waaria hadduusan ka tegin hadduu farac waaria ka tagana meeqay leedahay aumunu yay leedahay xoolaha sideed markii loo qaybshay qayb leedahay maalan sideed kun uu ka dhintay farac waariana kama tegin ninkii islaantu meeqay qaaday sideedda kun meeqay qaadane sideedda kun rubuceeda ay leedahay soo maaha sideedda kun rubuceedu waa intee waa meeqo waa laba kun soo maaha laba kunay leedahay waayahay farac waariuu ka tegi wiilow lahaay gabarow lahaay waxbow lahaa sideed kunna waa tahay lacagta laga dhex lahay meeqa kunay qaaday gabadhu hal kunay qaadane waxaa soo haray waxaa laga yaabaa inay iyagu bataan nimanku ma badan karin nimanku hal nin keliya iska ay soomaa sharcan se islaanta hal nin ka badan kumaba xirmee ayagu waa badan karaan ninaa dhimana laba naagood uu ka dhintay saddex naagood uu ka dhintay afar naagood uu ka dhintay haye see la yeelaahay ayagana kulligood waxay wada leeyihiin hadduusan farac waa hadduusan farac waarita ka tegin rubcay isla wada dhexlaayaan hadduu farac waarita ka tegana umunkay isla wada dhexlaayaan kulli intaas isla leeyihiin intaas loo cayimay leeyihiin intaasay isku cariirinayaan halka xabo iyo afartu waa isku mid halka xabo iyo afarta xabo waa isku mid see loogu kala qaybinaa masey u kala wen yihiina loo qaybina loogu qaybina loogu kala badina masey u kala ilmo badan yihiin masey ninka ugu soo kala horreeyeen see la yeelaha sida ninka u kala jeclaa xagee laga laga aadaa si simana loogu qaybinaa si simana loogu qaybinaa si simana loogu qaybinaa maalan haddii afar kun ayagoo afara dhaxalka afar kun ay uga soo aado rubicii noqdo ama uu noqdo umunkii ou afar kun oo dollar noqdo ayaguna ay afar yihiin see loogu qaybinaa min kun us waaya wuxuu yihi markaa sheikhu miiraau zawjati alrubcu aw umunu aw اumunu fatariu rubuca ayay dhexle bishardi an laa yakuuna lizawji farcun waariun rubaca ayay dhaxashaa shardi laakiin waxaa ah inuusan zawjka uusan u sugnaanin farcun waariun wa tariu umunana umunkana way dhaxashaa way dhexle wa tariu waxay dhexle aumuna ayay dhexlaysaa bishardi an yakuuna lizawji farcun waariun bishardi laakiin inuu zawjka u ahaado farcun waariun oo u ahaado mihaalu irhihaa arubuca mihaalka markay dhexlayso rubuca markay dhexlayso mihaalkeeda gabadhu oy ninkeeda rubac ka dhaxle an yamuuta shaksun shaksi waa inuu dhinto can zawjatihi islaantiisau ka dhintay ninaa islaantiisay ka dhintay iyo wa abiihi aabbihi falizawjati zawjada waxaa u sugnaaday iyo xaaska iyo islaantii uu ka dhintay alrubucu see farac waarita kama tegine walilabi aabbahana waxaa u sugnaaday albaaqi xoolaha inta soo hartay wa mihaalu irhihaa aumuna mihaalka markay dhexlayso umunkana miaalkeeda iyo tusaalaheeduna an yamuuta shaksun waa shaksi inuu dhinto can zawjatihi islaantiisii uu ka dhintay iyo wabnihi iyo wiilkiisii falizawjati zawjada waxaa u sugnaaday aumunu sideed meelood meel walilibni ibnigana waxaa u sugnaaday albaaqi inta soo hartay alaa kullin mar walba waxaa lagu kala duwaa farac waaria ma leeyahay ninku mase farac waaria ma laha sida iyadu hadday dhimatoba ninka loogu arrintaas loogu tafsiirinaayo wazawjataani faakaru kazawjati alwaaxida wazawjataani labada islaan labada xaas iyo fa akaru wixii ka badan kazawjati alwaaxida zawjada keligeeda oo kale waa falaa yaziidu lfarda falaa yaziidu lfardu fardigu ma ziyaadaayo biziyaadatihinna ziyaadada iyagu ay ziyaadaan faradka loogu badi maayo haddii farac waariu uu joogo wax allaala wixii ku yimid xaasnimo ku yimid oo ninkuba uu qabay ama hal xab ha noqdeen ama ha ka bateene haddiian farac waariu joogin rubicay isla leeyihiin haddii farac waariu joogana umunay leeyihiin ha loo badiyo maadaama ay bateen faradka ha loo badiyo waxa loo goyna ha loo badiyo marna la dhihi maayo isku soo duub waxaan qaadanaa maanta wixii ku saabsanaa nin iyo naag isqaba ee dhaxalka ay kale leeyihiin dhaxalka isdhexlaayaan waxaan nidhi waxaa la labadooda mid walba oo ka mid ah waxyaabay iska waafaqsan yihiinaa jira labadooda mid walba oo ka mid ah laba suuradood wax ku dhaxlaa laba faradoo mid walba wax ku dhaxlaa mid saddex wax ku dhaxlaa iyo mid mid wax ku dhaxlaa uma jiraan ninku wuxuu wax ku dhaxlaa annisfu iyo alrubucu islaantuna waxay ku dhaxashaa alrubucu iyo alhumunu waaya waxay kaloo iska waafaqsan yihiin qiimaha badan mid walba markuu qaadanaayo in meydka dhintay loo shardinaayo inuusan ka tegin farac waaria qiimaha hooseeya markuu qaadanaayana ay tahay markii uu meydku leeyahay farac waaria ninku hadduu farac waaria uusan ka tegin gabadhu meeqay leedahay yacnii gabadha aan hormarinne gabadhu haddaysan farac waaria ka tegin ninku meeqou leeyahay annisfu hadduu gabadhu ay farac waaria ka tagtana iyo xaaskiisu farac waaria ay ka tagtana meeqou leeyahay arrubucu ou leeyahay rubuc ou leeyahay asagu hadduu dhinto oo ninku dhinto farac waarithana ousan ka tegin xaasku meeqou leeyahay arrubucu arrubucu waa nisfu mala islaani arrubucu ay leedahay haddii ay farac waaria ka tegayna meeqay leedahay gabadhu aumunu ayay leedahay athumunu ayay leedahay gabdhaha badan iyo xaasaska badan iyo halka xabo farqi miyaa udhexeeya wax farqi uma dhexeeyaan hadday rubac helaanna rubcay isla wada leeyihiin hadday umun helaanna umunkay isla wada leeyihiin qaala almualifu raximahu llah miiraau lummi miiraau lummi auluثu aw sudusu aw uluثu lbaaqi waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa talkhiisu fiqhi اlfaraa'id lishaykh ibni cuthaymiin raxmat اllahi calayh si gaara waxaan ugu soo guda jirnay ahlulfuruudka iyo shiikhu meesha uga hadlaayey waxaan soo marnay zawjkii iyo zawjadii waxa ay dhaxalka ku leeyihiin haddii labadooda mid dhinto midka kale wuxuu leeyahay halkan waxaan ka guda gelaynaa wax ku saabsan miiraatu lummi hooyadu waxa ay leedahay meydka hooyadiis dhaxalkeedu waa maxay maxay canugeeda ku leedahay oo dhaxal ah haddii canugeedu dhinto haddii canugeedu dhinto meeqay ku leedahay dhaxalkay ku leedahay waa maxay halkaana looga hadlaa dhaxalkeedu marka waa saddex qaybood saddex siay wax u qaadataa mar waxay qaadataa wuri sheikhu auluثu auluث waa maxay waa saddex meelood meel marna waxay qaadataa assudusu suduskuna waa maxay waa lix meelood meel ayay leedahay marna waxay qaadataa wax la yidhaahdo uluulbaaqi wax la yidhaahdo wax magaca uludka ah laakiin uludkan waxaa laleeyahay uluulbaaqi alle kow waxaa u horreeya uludka markay qaadatee waa goormay waa markii saddex arrimood mid ka miduhu aysan meesha oolin waana noo imaan doontaa haddii alla yidhaah waa markii meydku iyo hooyada canugeeda dhintay ousan farac waaria ka tegin waa koow ee qabso haddayba ulu hooye qaadanaya meesha waa inaan farac waaria uusan joogin waa shardiga koobaad shardiga labaad cadad oo min alikhwati ah na waa inaysan joogin meesha oo meydku uusan ahayn walaalo uusan ahayn walaalahaasi ama ha meydka ku aabba iyo hooye ha noqdeen ama ku aabba keliya ha noqdeen ama ku hooyo keliya ha noqdeen ama isku dhaf ha ahaadeene ama lab ha noqdeen ama dhadig ha noqdeene waa inuusan meydku walaalo lahayn jamac walaalo koox walaalo ah laba iyo wixii ka badan waa noo imaan doontaa walaa cadad min alikhwa anlaa yakuuna lilmayiti cadadu min alikhwa koox xoogaa wax mid ka badan oo walaalo ah waa inuusan meyd ku lahayn meeqa shardiyaan maraynaa laba shardi labadaas shardi waa inaysan meesha oolin shardiga saddexaad masaladu waa inaysan noqon masale culummada dhexdeeda caan ka ah oo loo yaqaano sida noo imaan doonta alcumariyatayni la yidhaahdo alcumariyatayni labadii mas'aloo cumar ibnu khaaab loo nisbeeyey labadaas mas'ale waa maxay waana noo imaan doontaahe waa haddii masaladu waxa waaye waa aabba iyo hooyaa jooga maydka aabbihii iyo hooyadii waa joogaan waxaan la jooga zawj ama maydka aabbihii iyo hooyadiiyaa jooga haddana waxaana la jooga zawjaa la joogta islaana la joogta waa labadaas masalo masalada koowaad waa maxay labadii waalidaa jooga labada waalidna waxaa wehliya zawji waxa dhintay markaas waa maxay gabaraa dhimata soo maaha marna waxaa jooga labada waalid waxaana wehliya zawja waxa dhintay markaas waa maxay waa wiilkoodii markaas waxa dhintay markii horena wixii dhintay waxay ahaayeen gabadhoodii ahaayeen marna waxaa jooga gabadha ninkeedii marna waxaa jooga gabadha wiilka xaaskiisiyaa jooga masaladaas cumar ibnu khaaabaa loo keena wuxuuna ku xukumay sida soo socoto hooyada ululbaaqi u siiyey oo haddii mase waxa joogaa ay yihiin aabbayo hooyo iyo xa iyo nin zawj ama aabbayo hooyo iyo zawja aabbayo hooyo markay joogaan iyo nin masaladii waxaa laga dhisaa sida noo imaan doontaba lix ka dhis ninku meeqou leeyahay lix markii laga dhiso ninkii he farac waariku meesha ma jooge meeqow dha ka dhaxlaa islaantiisa anniskioo ka dhaxlaa lixda nuskeeda waa meeqo waa saddex waayahay hooyadii meeshaan haddii la fiiriyo oo la yidhaahdo labadii shardiyoon soo marna markii la fiiriyo oo farac waarifku inuusan joogin iyo cadadun min alikhwati inaysan joogin markii la fiiriyo shuruuddii ma oofsanee uludka ay ku qaadan laheyd mase oofsan mayso waa oofsane oo uludka uu shuruudday ku qaadan laheyd meesha waa waa waa ku dhan yihiin oo farac waarifkuna ma joogo sidoo kalena waxaan joogin cadadun min alikhwatina ma joogaan hooyadii haddii ulu la siiyo ulukii meequu noqonaa lix uludkeedu waa meeqo lix saddex u qaybi lix saddex markii loo qaybiyo hal meel oo ka midu waa waa intee waa labo ewel saddex waxaa siisay zawjkii labana waxaa siisay hooyadiiyo ulutaani u qaadatay maxaa soo haraaya hal xabaa soo haraaya adoogii hal xabaa u soo haraaya aabbihii waa dahd hal xabaa u soo haray yaa wax batay aabbihi iyo hooyadii hooyaa wax badatay labadoodana lab iyo dhadig ay kale yihiin dhadig waxaa ah hooyada labkana waa maxay waa adooga waana isku darajo maantana waa wax kala batiyano waaa waxaa wax badsaday dhadigiyaa wax badsaday dhadigiyaa wax badsaday asalkuna waa in dhadigu laga wax badan yahi labku ka wax badan yahay labka iyo dhadiga isku darajada ah isku darajada ah sida inta badan ama asalka ah waa in labku wax badan yahay meeshaana waxa waxbatay dhadigiiyaa waxbatay hooyai aabbu waa isku darajo meydka waa u sinan yihiin midna waa lab midna waa dhadig haddana masaladan waxaa wax badanaaya waxaa wax badanaaya dhadigii waayahay tan labaad masalada labaad taas waa masalada koobaade iska fiiri masalada koobaad adooga waxaa la joogay hooyada waxaa la joogay zawj masalada labaad adooga iyo hooyada waxaa la jooga zawjaa la joogta masalada meeqa laga dhisaa haddana afaraa laga dhisaa afar ka dhis xaasku meeqou leeyahay meydkii ninkeedii farac waaria kama tigine meeqay leedahay arubucu arubciyay leedahay zawjadu waayahay hooyaduna meeqay leedahay cadadun min alikhwati meesha ma joogaan waxaan kaloon meesha joogin farac waaria meesha ma joogo meeqaa la siinaa iyadana ulu haddii la yidhaha waa la siinaa meeqay qaadane ulu haddii la siiyo yani jaja baa gelaya hal ka badanay qaadanay calaa kulli soo ma waxaa sinmaaya adoogiina markaas wuxuu qaadana asna meeqa u soo haray adooga zawjada haddii rubuc la siiyo oo hal xamba ah hooyadana la siiyo iyadana ulu la siiyo ulu masaladan ka imaama jaja baa gelaya jaja baa gelaya calaa kulli masaladanna sidoo kale waa iyaduna adoogiila wax ekaane markii labadan masalo uu arkay cumar ibnu khaaab radia allahu tacaala canhu wuxuu sameeyey wuxuu yidhi masaladan waxaa la samaynaa arrintan ulu oo kaamil ah uluulmaal kullihi hooyada la sii maayo ee hooyada waxaa la siinaa wax magaca ulu ka ah laakiin uluulmaal kullihi aan ahayne ee uluulbaaqi ah zawjka iyo zawjada markii la diro wixii soo haraa uluka laga siiya yidhi hooyada zawjka iyo zawjada markii la diro wixii soo hara aa uludka laga siinaa masaladii hore marka fiiri oo lixdan ka dhisnay oo zawjka uu ku jiray hooyadii aabbuhuna ay joogeen zawjkii nusaan siinay oo lixan siinay soo maaha meeqaa soo hartay saddex saddex uludkeedu waa meeqo ulutulbaaqigaasaa gabadha hooyada la siinahay meeqa la siinaa saddex uludkeedu waa meeqo saddex markii saddex loo qaybso waa meeqo waa hal xabo hooyada hal xaba siin xoolihii meeqa ka soo haraysa labaa ka soo haraysa labadaas marka adooga u dareeri aabbaha siin labadaas aabbaha la siinaa tan kale afaraa laga dhisay rubuc waxaa laga siiyey afar meel ka mida waxaa la siiyey zawjadiyaa la siiyey meeqaa soo haraysa saddex saddexda soo hartay uludkeed yaa la siinaa adooga sii yacni waxaa siisaa dheh hooyada sii meeqaa soo hare labaa soo haraysa labada waxaa siisaa odaga sii odaga sii marka masaladan labadan mas'alo oo aabbayo hooye markay joogaan ah aabbayo hooyana zawj la joogo ama zawja la joogto hooye la siimaayo uludkii oo dhammaystiran culamadu si u badayin ma siinaayaan ee waxay siinaayaan ululbaaqi wax la yidhahay siinaayaan cabdullahi bn cabbaasna waa ku khilaafay saxaabadii intooda badneed arrinta oo wuxuu yidhi maadaama ilaahi subxaanahu wa tacaala uu uludka u magacaabay uludkii ilahay u magacaabaa la siinaa u leeyahay ululmaali kullihi ayaa la siinaa ululbaaqi wax la yidhahdo ma jiraan maxamed ibnu siriinna wuxuu yidhi haddii wax meesha joogaa ay xaas yihiinna ululbaaqiga waa ogolahay macaljamaacan noqona haddii wax meesha joogaa ay zawjo yihiinna ululmaali kullihi waa in adooga la siiyaa yani hooyo la siiyaa ululmaali kullihi masaladu marka waa masalo waagi dambana culammadii inta afarta madhabba isku waafaqeen ululbaaqigaas isku raaceen ululbaaqigaas isku raaceen waayahay hooyadu marka goormay leedahay calaa kullin uludka goormay leedahay saddex arrimood haddii masaladu ka badbaado haddii aysan joogin farac waarifu sidoo kalena cadadun min alukhwa aysan joogin masaladuna aysan labadan masale ahayn hooyadu maxay leedahay ululmaali ay leedahay haddii farac waariuu joogo hooye meeqa yeelane sudusay leedahay cadadun min alkhwati hadday joogaanna hooye meeqay leedahay sudusay leedahay sidoo kale haddii labadan masalo masale ka mida ay masaladu tahay na hooye meeqa yeelane ulu laakiin ulukaas maxaa laleeyahay ululbaaqi ayay leedahay wuxuu yidhi miiraat lummi auluثu aw sudusu aw uluثu lbaaqi ama uluثulbaaqi ay leedahay fatariu ulua ulu ayay dhexle bishardi an laa yakuuna lilmeyiti waxaa shardiga laakiin meyidka inuusan u sugnaanin farcun waariun farac waarisa uusan u sugnaanin walaa cadadun min alkhwati koox iyo xoogaa walaalaaan aysan u sugnaanin aw ilakhawaati ama gabdho walaalihiisu aysan u sugnaanin wa an laa takuuna almas'alatu masaladuna waa inaysan ahaanin ixda alcumariyatayni cumar ibnu khaaab labadii mas'alo oo loo nisbeeyey mid ka mida inaysan ahaanin labadaas masalo waa labadan soo marneed eh oo aabbayo hooyo iyo markay joogaan zawj iyo aabbayo hooyo markay joogaan zawja ay joogaan cumariyatayni maxaa loogu baxshay waxaa tidhaha wasumiya labada mas'alo bi hada alismi wasumiya bi hada alismi liqadaa'i cumara فيهما لقضاء عمر فيهما بما ذكر وسمي بالغراوين بالغراوين لشهرتهما لشهرتهما كالكوكب الأغر كالكوكب الأغر أي المضيء أي المضيء وبالغريبتين وبالغريبتين لغرابتهما لغرابتهما في مسائل الفرائض في مسائل الفرائض أي عدم النذير لهما أي عدم النذير لهما waayahay alcumariyatayni waxaa loogu magacaabay magacyo fara badan ay leedahay labadan masale leeyihiin waxaa ka mid ah alcumariyatayni waxaa alcumariyatayni loogu magacaabay cid arrintan xukunta oo ka warranta oo saatan uga jawaabta oo saatan u fatwoota ciddii ugu horreyday cumar ibnu khaaab ay ahayd saasaa loogu nisbeeyey cumar ibnu khaaab waxaa kaloo loogu magacaabaa alqaraaweyn waxaana loogu bixiyey dhahaan culimmada qaar lishuhratihimaa caankooda ay caanbaxeen waxaana laga keenay kalkowkab alaqari ayay noqdeen ay lmudii'i xidiga ifka badan oo kale siduu xidigaha uga dhex muuqdo ayay masaa-isha uga dhex muuqdaanood culummada muslimiinta agtooda caanay ka tahay masaladan ama labadan masale caanay ka yihiin wa bilqariibatayhina waa lagu magacaabaa liqaraabatihima fii masaa'il faraa'idi ay cadamu nadiiri bihima maadaama wax inta badan ku nuucu aysa jirin a waxaa lagu magacaabay alqariibatayn waayahay wa tariu assudusa hooyadu waxay dhexlaysa sidoo kale assudus in kaana lilmeyiti meyidka hadduu u sugnaaday farcun waariun farac waari aw cadadun min alikhwati aw alakhawaati hadduu meydka u sugnaaday wa tariu ulu albaaqi ulu albaaqina way dhexlaysaa hooyadu fi lcumariyatayni labadii cumariyatayn labadii masalo cumar ibnu khaaab loo nisbeeyey dhaxalka hooyadu inuu saatan yahana suuraة النiساء ilahay ku sheegay subxaanaه وataعaalى fii qowlihi taعaalى waliabweyhi likuli waaxidi minhumaa الsuduسu mima taraka labada waalid mid walba oo ka mid ah waxaa u sugnaada ilahay leeyahay sudus lix meelood meel xoolaha wixii meydku uu ka tegey iyo canugooda uu ka tegey in kaana lahu waladun haddii canugii iyo canugoodii dhintay walad ou lahaa iyo farac waaria fain lam yakun lahu waladun wawariahu abawaahu hadduusan walad lahayn labadiisa aabbana ay dhexlaayaanna faliummihi auluثu hooyadu uluay leedahay fain kaana lahu ikhwatun haddii uu ikhwa u sugnaatay walaalo meydkii faliummihi assudusu min bacdi wasiyatin yuusii bihaa awdayn hooyadii meeqaa lagu sheegay aayadda qur-aanka auluثu iyo assudusu haddeeran shiiku intii uu sheegay auluثu iyo assudus keliya wuxuu ku daray wax la yidhaahdo ulubaqi la yidhaahdo waayahay watariu ulu albaaqi fi lcumariyatayni wahumaa zawjun wa ummun wa abun waa masalada koobaad labada masalo cumariyataynka la yidhaha midda koobaad waa zawjun wa ummun wa abun intaasaa mayd ka tegey tuqsamu min sittatin masalada lixaa laga qaybinaa lizawji annisfu alaaatun zawjga waxaa u sugnaaday bar saddexuu leeyahay barkii waa saddex lix barkiid waa saddex walilummi ulu lbaaqi hooyadana waxaa u sugnaaday ulu lbaaqiyaa u sugnaaday waaxidun saddexaa soo hartay uludkeedu waa waaxide walilabi albaaqi aabbahana waxaa u sugnaaday inta soo hartay waa labe masalada labaad zawjatun wa ummun wa abun tuqsamu min arbacatin masalada afaraa laga qaybinaa lizawjati arubcu zawjada waxaa u sugnaaday rubuc waaxidun waa waaxid rubuciya waa ka bedelaysaa walilummi waxaa u sugnaaday ulu lbaaqi waaxidun ulubaaqiguna waa waaxide walilabi aabbahana waxaa u sugnaaday albaaqi baaqigaa u sugnaaday intaas waa la fahmaan umalayna miaalu irihaa ulua ayadoo ulu dhexle waa aawi miaalkeedii oo farac waaria iyo cadadun min alikhwana aysan joogin masaladuna aysan labadan masale mid ka mid ahayn an yamuuta shaksun can ummihi wa abiihi markay uludka dhexle waaka an yamuuta shaksun can ummihi wa abiihi wiilaa dhintay ama gabaraa dhimatay aabbay hooyo mahana wax kaloo dhexlaa ma jiraan falilummi auluثu uluثulmaali kullihiyaa hooyo u sugnaaday oon waxba laga gelinaynin waxba laga dhantaalaynin walilabi lbaaqi aabbuhu waa casabe inta soo hartou dareersanaa masaladu waa iska dhib yaraanaya saddexaa laga dhisaa qayb ka mida waxaa la siinaa hooyadaa la siinaa wixii soo haraana aabba iskale waa casabo wa miaalu irihaa asudusa sudus markay dhexleena miaalkeedu wuxuu yahay an yamuuta shaksu can ummihi wa bnihi shaksiyaa dhimanaya aabbihii iyo hooyadii u ka dhimanaa hooyo iyo wiilkiisiu ka dhintay ama lab ha noqde ama dhadig ha noqdeen hooyadiis iyo canu wiilkiisii falilummi assudusu hooyadii waxaa u sugnaaday sudusay leedahay xoolaha lix markii loo qaybiyo qayb ka mid ahay leedahay see farc waaritaa joogeen walilibni wiilkana waxaa u sugnaaday albaaqi waxa soo haray xoolaha wa mihaalun aakhara mihaal kale oy suduska dhexlayso an yamuuta shaksun can ummihi shaksiyaa dhimana hooyadiisu ka dhintay wa akhawayhi ashaqiiqayni iyo labadiisii walaalood oo shaqiiqaynka ahaa ku aabbay hooyada ahaa falilummi assudusu hooyadii waxaa u sugnaaday sudus farac waaria miyaa jooga maxaa sudus loo siiyey hooyada waxaa jooga cadadun ee min alikhwati ayaa jooga falilummi assudus yaa u sugnaaday walishaqiiqayni labada shaqiiqna iyo labada isla dhalatana wiilasha isla dhashana albaaqi ayaa u sugnaaday baaqigay leeyihin calaa kullin hooyay sudusna waa ku dhaxashaa sudusna waxay ku dhaxashaa sudus waxay wax ku dhaxashaa laba mar mar ka mid a marka koobaad waa maxay waa haddii uu joogo farac hee waaritha hadduu joogo hooya meeqay leedahay assudusu lix meelood meelay leedahay ka badan male meesha labaadna waa haddii ay joogaan cadadun min alikhwa wa ilmo la dhashaa jooga meydka walaalo ah meydka walaalihiis ama ku aabay hooye ha noqdeen ama ku hooye ha noqdeen ama ku aabba keliya ha noqdeen ama isku dhaf ha noqdeen ama lablabyo dhadig ha noqdeene waa uun walaalo labay wixii ka badan ah labay wixii ka badanaa jooga maxay dhale wax ku dhaxle markaas assudus uluna goormay wax ku dhaxashaa haddii labadaas arrimood mid ka mida aysa ahayn masaladuna aysa ahayn aysa ahayn masaladu ixda alcumariyatayni aysa ahayn waxay wax ku dhaxle aulu ulu lmaali kullihii wax ay qaadanaysaa hadday masaladu ay tahay ixda alcumariyataynna hadday masaladu tahana hooyadu maxay qaadane ulu lbaaqi ulu baaqi qaadane xaqiiqatanna ulu maaha waxay qaadatay ogaada xaqiiqatan ulu maaha waxay qaadatay oo markii ninkuu la joogay zawjku markuu la joogay wixii la siiyey masaladii lixaa laga dhisay hal xabaana laga siiyey xaqiiqatan waxa la siiyey waa maxay markaas masaladii lixaa laga dhisay kadibna hooyo waxaa la yidhi hal xabaa la siiyey xaqiiqatan waxay wadata waa maxay xaqiiqatan meeqayse ay leedahay ma uluay leedahay mase wax kaley leedahay lix meelood hal meel ha la siiyey maxaa la yidhaha waxaas sudusaa la yidhaahdaa xaqiiqatan marka waxay qaadatay oo xoolihii canugeeda ay ka qaadatay uu ka dhintay waa maxay waa sudus laakiin annagaa waxaan ku magacawnay uluaa lagu magacaabay uluulbaaqiyaad leedaha la yidhi uluulbaaqi wa ilaa xaqiiqatan sudusay haysataa markii zawjadu ay la joogtana zawjadu markii la joogtana masaladii afar laga dhisay hal xabana laga siiyey meeqay qaadatay arrubciyay qaadatay annaguna waxaan nidhi uluay qaadatay sababtu waa maxay waxaad tidhahdaa sumiya سمي ما تأخذه الأم ثلثا سمي ما تأخذه الأم ثلثا تأدبا مع القرآن تأدبا مع القرآن وإلا فهو ناقص عن الثلث وإلا فهو ناقص عن الثلث فهو مع الزوج السدس فهو مع الزوج السدس ومع الزوجة الربع فهو يعني ما تأخذه الأم مع الزوج السدس ومع الزوجة الربع وحال ليلي waxa hooyadu ay qaadanayso markaan labadan masalo meel mid walba oo ka mid ah ee waxa lagu magacaabay thuluthana lagu magacaabay ta'aduban maca alqur'aani qur'aankiyaa thuluth u magacaabay marka waa inaan qur'aanka ka adabsano siduu wuxuu ku magacaabay ugu magacabno thuluthan dhahaynaa wailaa fahuwa naaqisun waxay qaadanaya waa ka naaqus waa ka yaryihiin can uluثi waa ka yaryihiin fahuwa waxay qaadanaya hooyadu maca zawji assudusu waay sudusu waay markay maca zawjka la joogto wa maca zawjatina arubcu ayay qaadanaysaa arubcu ayay qaadanaysaa calaa kullin uluثulbaaqi saasaa loogu magacaaba wailaa xaqiiqatan waxay qaadane ulu maaha cabdullahi bnu cabaasna wou ku khilaafay masaladan culummada ama saxaabadii intoodii kale ama in badan oo ka mid a oo wuxuu yidhi uluka maalka oo dhanaa la siinaa hadday rabto adooga ka waxbadatee miiraat labi miiraatu labi bilfardi faqat wa huwa sudusu aw bitacsiibi faqat aw bilfardi watacsiibi macan halkan waxaan ka guda gelaynaa aabbaha dhaxalkiisa aabbaha meydka iyo qofka dhintay aabbihii soo wax u dhaxlaa saddex siyaaboodoo wax ku dhaxlaahuu yidhi sheekhu saddex siyaaboodoo wax ku dhaxlaahuu yidhi alfardu faqad waa waxoo ku dhaxlaa faradkaasna waa sudus wuxuu kaloo wax ku dhaxlaa altacsiibu faqadna waxbuu ku dhaxlaa alfardu watacsiibuna waxbuu ku dhaxlaa saddexdaasiibu waxu u dhaxlaa waaya farad keliya goormu wax ku dhaxlaa alfardu bis altacsiibu bisna goormu wax ku dhaxlaa goormuu labadaba labadaba ku dhaxlaana alfardu bes wuxuu wax ku dhaxlaa haddii meydku uu ka tegey farac waarid ah oo dakar ah lab ah wiil ayaa maydku ka tegey ama wiilka wiilkiis wiil wiilkiis aa jooga aabba markaas wuxuu noqonaa min ahli اlfuruudi uu ka mid noqonaa farad bisa wax ku dhaxla faradkiisuna waa maxay waa asudus assudusu waay waa lix meelood meel casabo keliyana wuxuu wax ku dhaxlaa marna wuxuu wax ku dhaxlaa ee farad bis marna wuxuu wax ku dhaxlaa casabo keliya markaas faraca waaridka oo dakerka ahi oo wiilka ama wiilka wiilkiisa markuu joogo farad keliya wax ku dhexlaayo sudus bis uu qaadaa wax kale ma qaadaayo hooyaday meeshaas kale mid ka ah ka yihiin casabo keliya wuxuu wax ku dhaxlaa markii maydka uusan u sugnaanin farac waarida lab iyo dhadig wuxuu raba ha ahaadee wiilka dhintay ama gabadha dhimatay oo isagoo u dhalay wax carruur raba kama tegin aabbuu markaas muxuu noqonaa casabuu noqonaa waxaan casabahayn wax ku dhaxli maayo meeqa xaalaan haynaa labo alfardu faqad iyo altacsiibu faqad labadooda isku daranna mar wax ku dhaxlaa waa goormay waa haddii uu meydku ka tago farac waarid ah laakiin ah dhadig ah farac waarid ah haddii meydku ka tago laakiin ah dhadig ah gabar maalan iyo wiil gabadhiis ayaa jooga adoogu markaas wuxuu leeyahay laba sii wax ku dhaxlaa faradna waxbuu ku dhaxlaa alfardu atacsiibuna waxbuu ku dhaxlaa farad ahaan waxuu u qaadanaa suduso wax u qaadanaa gabadhana xoolihii baraa la siinaa maalan wixii soo haray haddana waxuu u qaadanaa asaguna casab ahaan u qaadanaa wixii soo hara wixii soo haraa casab ahaan u qaadanaa kaarka faradkana waa ku shaqaysanaa kaarka casabadana waa ku shaqaysanaa markaas laba kaarrau noqonaa saddexdaasi waa u dhaxlaa adooga wax marka sheikhu wuxuu yidhi miiraatu labi aabbaha miiraadkiisa bilfardi ayuu noqonaa mar farad wax ku dhaxlaa faqad wahuwa asudusu faradkaasuna waa sudus waliabweyhi likulli waaxidin minhumaa assudusu mima taraka in kaana lahu waladun aw bitacsiibi ama casaba wax ku dhaxlaa faqad casabo keliya aw bilfardi watacsiibi ayuu wax ku dhaxlaa macan ayagoo isla jira fayariu bilfardi farad ayuu wax ku dhaxlaa faqad bishardi an yakuuna lilmayti lilmayti miya mase waa lilmayiti lilmayiti iyo lilmeyti labaduba waa laba luqo oo ku bannaan yihiin bishardi an yakuuna lilmeyti meydka inuu u ahaado farcun waariun oo u ahaado dakarun oo dakar ah farcun waariun inuu ahaado faracaasoo dakarun dakar ama dakarun dakar oo u ahaado ka bedele meydku markaas farac waaria waa leeyaha lakin waa dakar aabbuhu markaas muxuu wax ku qaadanaa farad bes suduskiisuu qaadanaa wax kalena ma laha wayariu bitacsiibi casabana waxbuu ku dhaxlaa faqad oo keliya ah bishardi anlaa yakuuna lilmeyti farcun waariun laakiin waxaa shardiya meydku inuusan farac waaria ka tegin farac waaria meydkaan ka teginoo gablan ah waxaa iska leh xoolihiisa ayaa waxa qaadanaya aabbihi hadduu joogo aabbaha iska leh wayariu bilfardi casaba keliya ku dhexla adoog markaas wayariu bilfardi yani markii ahlu furuudka joogoo kale waxoodii la siiyo wayariu bilfardi watacsiibi ayuu wax ku dhaxlaa macan bishardi an yakuuna lilmeyti farcun waariun waxaa shardiga laakiin meydka inuu farac waaria leeyahy laa dakara macaha waxaa shardiga farcaas waarika bishardi an yakuuna lilmeyti farcun waariun unhaa dheh oo dhadig ah laa dakara macaha unhaadaasoo wax dhadigu wax labuhu ama wax labuhu ay samaceed ahaanin haddii labla joogo casabay isku noqo lahayn soo maa waa bishardi inaan labla joogin markaas laba shay wax ku qaadanaa alfardi wax ku qaadanaa suduskii kadibna casaba wixii soo hara u qaadanaa mihaalu irdihi bilfardi faqad isagoo faqad fardi keliya wax ku dhaxlay mihaalkiisu wuxuu yahay an yamuuta shaksun can abiihi wabnihi labadaasuu ka dhintay qofka dhintay aabbihii iyo wuxuu ka tegey iyo wiilkiisii ama waa gabar ama waa waane waa wiil waxa dhintay wuxuu ka tegey wiil ou dhalay iyo aabbihiis bes xoolihiisee la yeelaa falilabi assudusu walilibni albaaqi masalada lixaad ka dhise lix markaad ka dhisto aabbihii waxaad siinaya sudus assudusu lixda suduskeedu waa meeqo hal xabo meeqaa soo hartay shan meelood yaa iska leh wiilkaa casab ahaan u qaadanayo wiilkaa casab ahaan u qaadanayo aabbihiina suduskaas bis ayuu ku ekaana wamihaalu irihi bitacsiibi faqat casabo keliya inuu soo wax ku dhaxla miaalkiisuna aabbuhu waa an yamuuta shaksun shaksi inuu dhinto can zawjatihi xaaskiisa uu ka dhintay islaantiisi iyo wa abiyihi iyo aabbihiisa uu ka dhintay waa nin waxa dhintay sooma wiilkiisiyaa dhintay islaantiisii wuxuu ka dhintay aabbihii ayaa dhaxlaaya falizawjati alrubcu walilabi lbaaqi masalada afar ka dhis rubc waxaa siida awjada zawjada si see farc waariu ma jooge baaqigana yaa iska leh aabbaa iska leh sow aabba baaqiga ku yeeshay waa casabo mauusa alulfuruud ahayn aaba faradkiisii maanta markuu faradka wax ku qaadaayo maahna waa markuu casabada keliya wax ku qaadanayo see wax farad gaarsiiyaba meesha ma yaallaana farad yani wax yani farad wax ku siiya ama sudus wax wax ku siinaayo ama sudus wax u sababa meesha ma yaallaan sudus wuxuu wax ku qaadan kari markii ay farac waariu uu joogo farac waaria markuu joogo wuxuu raba ha ahaaday soo maa farac waariu markuu joogo uu sudus lahaa hadda meeshaana farac waariu ma joogo haddaan farcba joogin aabba waxuu iska noqoa casabo bes islaanta joogta iyo xaaska waxaa la siinaa rubci rubcaa la siinaa afar meelood meel saddexdaa soo hartana adoogaa garabka loo saara wa mihaalu irihi bilfardi watacsiibi isagoo isku dhalay isku qaatay arad iyo casabo wa isku darsaday an yamuuta shaksu anibni can ibnatihi wa abiihi shaksiyaa wuxuu ka tegey can ibnatihi gabadhiisii iyo wa abiihi aabbihi falizawjati arubcu falilbintu dhe anniصfu walilabi assudusu fardan wاlbaaqi tacsiiba masaladaan iska fiirin wuxuu ka dhintay meydkaani gabadhiisii iyo gabadhiisii iyoyou ka dhintay iyo aabbihiis gabadhiisii iyo aabbihiis uu ka dhintay waaya masalada lix ka dhis gabadha nusi see gabadhu baray leeda soo maa meeqay la tagtay saddex aabbana farac waarisaha joogee meeqou qaadana assudusu si meeqou qaatay hal xabo meeqaa soo hartay xoolihii labaa soo hartay labadan xaggee la geeyaha waayeen alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarina nebigu uri alayh isalaatu wasalaam faraa'idda ahelkeedaa la haleeshiina wixii soo haray waxaa iska leh faliwlaa rajulin dakarin faraa'idii isagu waa ku jire alxiqu alfaraa'ida biahlihaa soo nabigu ma dhihin alayh isalaatu wasalaam gabadhu waa ahlulfuruud sii faradkeedii waa nusfiye aabbana waa ahlulfuruud maanta see gabaraa joogtee farac waarisaa joogee asna suduskiisa sii kadibna muxuu haddana isku bedelay muxuu noqday casabow noqday xoolihii wixii soo haray waxaa leeyahay alxiqu alfaraa'ida biahlihaa famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin yaa ka owleysan asaga isagaa iska leh haddana xoolihii xoolihii isagaa iska leh marka laba sii wax ku qaatay alfardu iyo iyo altacsiibu wuxuu wax ku qaadanaa sudus farad ahaanu ku qaadanaa see farac waarisaa joogay oo dhadigihi waa yahay wixii soo haray oo gabadhaas ka soo harana iyo suduskuu qaatay ka soo harana muxuu ku qaadanaa haddana casabou ku qaadanaa lixdii masalada loo laga loo qaybshay saddex gabadhu qaadata maahane saddexdii kale yaa qaatay saddexdii kale yaa qaatay aabbaha qaatay laakiin xoogaa cibaarooyinkaa la kala bedele sida hadda aan sheegnay oo ah in la yidhahdo masalada lixaa laga dhisa aabba sudusou leeyahay gabadhuun nusay leedahay wixii soo haran haddana aabbaha casab ahaan u qaadana in la yidhaah iyo in la yidhaahdo masalada lixa laga dhisay gabadhu nusay leedahay aabbuhuna wixii soo haruu leeyahay farqi miyaa udhexeeya labadooda meesha isku meelay ku imaanayan ood waxaa la yidhi qaadid iyo jiidid ee waa isku gurugeyn labadeeda saasoo kale noqone saasoo kale noqone ashacbi gii taabiciga ahaa waxaa u yimid alay nin markaasu wuxuu yidhi masaladan bal ka warran uu yidhi dhaxashii dadkan qofaa dhintay wuxuu ka dhintay gabar iyo aabbihii gabar iyo aabbihii gabar uu dhalay aabbihiis alimaamu shacbi raxmat ullah alayh wuxuu yidhi lilbinti nisfu walilbaaqi alabu walilabi albaaqi uu yidhi walilabi albaaqi hadalkaa sax maya ma sax maaha sax maaha waa sax yacani gabadhu nisfay leedah u yidhi inta soo hartana aabbaha iska leh markaasuu yidhi asabta almacnaa wa akhta'ta alcibaara waxaa qabsaa ninkii qabsanaya shacbi wuxuu rabaa sidii loo soo baray inuu laf iyo dawraanki inuu soo maru rabaa mogta hadda aan marayne marka wuxuu yidhi asabta almacnaa horta macnuhu waa sax oo xooluhu saa u qaybiday qayb u yihiin gabadha baray leedahay waxa kale saa rabtaba usii usii meesha rabtaba sii mare waxa kalena adoogaa iska leh laakiin akhta'ta alcibaara cibaarada waa ku geftay ee waxaad tidhahdaa u yidhi lilbinti nisfu walilabi assudusu kadibna waxaad tidhahdaa wamaa baqiya falilabi dheh haddana gadaal aabbaha kasi wixii soo haray dariiqadaas maruu yidhi dariiqadaas galaa marine laakiin waa isku meeshii un isku meeshii imaanay calaa kulli isku soo duubo aabbuhu meeqoo wax ku dhaxlaa aabbaha saddex arrimood wax ku dhaxlaa alfardu faqad iyo altacsiibu faqad iyo alfardu waltacsiibu labadaba waa ku dhaxlaa alfardu keliya wuxuu wax ku dhaxlaa alfardu bees oo sudus ah faradkiisu mar walba oo sudus soo maaha wuxuu wax ku dhaxlaa markii farac waaritha oo dakaruhu uu joogo oo waxuu ku dhaxlaa ama waa wiilka ama waa wiilka wiilkiisa oo waa wax ku dhaxlaa faradka bes mar haddii wiilba meesha joogo ama wiilka wiilkiisa uu joogo adoogu waxaan faradkaasayn wax ku qaada uu maayo sudus bes uu xoolaha ku leeyahay waayahay casaba keliyana wuxuu wax ku dhaxlaa markii farac waaritha uu joog markii hee farac waarithuba uusa joogin labiyo dhadig wuxu raba ha ahaadee wax jooga ma leh qofka dhintay waa gablan gablan maxaa laga wadaa waxba kama teginba waxba ma reebinba wiilna male gabarna ma leh waayahay markaas muxuu wax ku dhaxlaa aabbuhu casaba bes xoolaha yaaba ku haystae keligiisaa dariirsaa xoolaha waayahay haddii ahlufuruud kala joogaan ahlufuruudka kale wax laga siinaa kadibna isagoo casab ahaan wax ku dhaxlaa marba la dhihi maayo adugu ahlu faradaad ka mid tahay sudusaad leedahay maba lug soo qaadayo markaas haddii wiilkiisii ama gabadhiisii wax waaritha wax faracuhuba aysa uusa faracaysa ka tegin marka saddexaadna wuxuu wax ku dhaxlaa alfardu waaltacsiibu macan waa goormay waa markii meydku uu ka tago farac hee waarit ah laakiin ah dhadig ah oo gabar ah ama wiilka gabadhiisii ah markaas laba masiibo waa ku dhaxlaa mar wuxuu ku dhaxlaa farad see meydkii wuxuu ka tegey awlaaduu ka tegey soo ma meydka carruuruu ka tegey waliabahi likulli waaxidin minhuma assudusu mima taraka in kaana lahu waladun waa ku qayb qaadanaa kadibna xoolihii waxbaa ka soo haraaye see gabadhaanu casaba maano xoolihii ma wada qaadan kartee nisay leedahe xoolihii inta soo hartay yaa qaadana haddana asagaa casab ahaan u qaadanaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wabillahi altawfiiq